alxamdu lilah sali allaahuma calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi waslem wabacd ilaa shan arrimood oo soomku amaba afarba aynu idhaahne muhiima oo axkaamta siyaamka ka mid a ayaynu si kooban u dulmari doonaa waa arkaanta soomka iyo shuruudiisa iyo waxyaabaha buriya iyo waxyaabaha sunnaha ah afartaa waxa soo raacayoo shanayn kara waxyaabaha mubaaxa ah ee qofku ama dadku ay moodi karaan inuu yahay waxaan bannaanayn ase bannaan arkaanta haddaynu horraysiinno soomka soomka waxyaabaha tiirarka u ahay soom soomku arkaan buu leeyaho salaadu arkaan bay leedaho xajku arkaan buu leeyahy marka arkaanta soomku way koobanta cibaadaadka waa kuwa ugu arkaan yar laba arrimood ayuunbaa lafdhabar u ah arkaantiisa mid waxa weeye alimsaaku cani lmuftiraat waxyaabaha qofkan ka jebinaya inuu ka caga dhigto waaga berigiisa ilaa inta ay qoraxdu dhacayso intaa inuu ka afaysto wixii ka jebinaya soomka ilaahay baa yidhi fal'aana baashiruuhun wاbtaquu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlأswadi min alfajr uma atimu الصiyaama ilى اleyl ilaahay idiin fasax dumarkiinii in aad la mucaamalootaan habeenkii oo aad ka raadsataan wixii ilaahay idinka qoray ee ubad iyo iswaheshi iyo ehelnimoba leh cuna oo cabba cuna oo cabba jeeroo uu waagu idiin caddaanayo oo qaybta madow iyo qaybta caddi ay kala baxayaan habeenkiiiyo maalinta marka wakhtigaa la gaadho waaga berigiisu qac yidhaahdo dhammaystira baa ilaahay aayadda uu ku yidhi soomka ilaa intay qoraxdu de modhanayso ilaa intay godka gelayso marka saddex arrimood ayay sheegtay aayaddu saddexdaa arrimood aynu nidhaahnee waxay ku soo ururayaan qofku inuu haysto afkiisa iyo ibtiisa labadiisa af ka sariya ka hoose inuu haysto waxaa ilaahay uu diiday inuu ka haysto baabkan waxyaabaha muftiraadka ah xagga dambaynu ku xusi doonaa in macnaha qaar mukhtalaf iyo qaar mutafaqi uu jiro waxyaabaha buriya soomka haddaba waxyaabihii burinayay wixii la cunaya wixii la cabbayey iyo galmadii dumarka saddexa si aayaddu sheegtay saddexdaa iska daaya baa ilahay uhi min waaga berigiisa ilaa qoraxda dhiciddeeda intaa weeye markaad aayadda u fiirsato xagga qaybta hore ee waaga berigiisa xataa yatabayana baa ilaahay uu isticmaalay qaybta dambe ee dhicidda qoraxdana ila leyli unbaa layihi marka taa horena waa inuu iftiimo saynu xagga dambe ku xusi doono insha allah kanna waa in dem unuu yidhaahdo labadan khayde aayaddu ay sheegtay khayd bay sheegtay khayd cad iyo waa miiqa cad iyo miiqa madow nin saxaabiya oo cadiyi bnu xaatim la yidhaahdo ayaa mooday daahirkii buu qabsaday daahirkii qur-aankuna waxa uu hadlaa si culusoo miisaaman oo xikmadi ku jirto dabeetana waa kii labada miiq soo qaatay ama laba khayd mid cad iyo mid madow daahirkuunbuu ku dhegay moogta kolkaasaa dabeedna dee u eegaa un inay kala muuqdaan goorta ay miiq cad iyo miiq madoobe kala muuqdaanna waa mar dhulku dee iftiimayo qoraxduba soo dhowdah markii arrintii nebiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxau ihi innamaa dalika sawaadu leyli wa bayaadu nahaar war waa madowga habeenka iyo iyo waxaa la sheegayaa iftiinka maalintu inay kala baxaan unbaa loo jeedaa dabeedna aayadda intaa dambaa soo degtay min alfajri min alfajri aayadda intaasoo gaar u socota ayaa soo degtoo ilaahay uu ku bayaamiyey oo lagu iftiimiyey markaasu dabeedna nebigu saxaabigii waxayga qorayay buuhi bal halkaa dhexdooda geli waxa aad u dhexaysiinaysaa buuhi min alkhaydi alaswadi iyo uma atimu siyaama dhexdooda min alfajri geli qur-aanka habka loo qoraya waa tawqiifi habku qur-aanku u qoran yahi iyo habkay suuradahiyo aayaadku u kala horeeyaan ma aha mid cashwaayi oo iska yimi waa mid tawqiifi oo saasun loo raacayo la badbedeli karayn waxa kale oo rukniga labaadna uu yahay anniya inuu qofkii niyoodo oo qofkan in dacari haysay oo abateedu cunnada u waayo sidaa uu maanta iskaga daayay iyo inuu ilaahay u sooman yahay maxaa kala saaraya niyadaa kala saaraysa qofku waxaa dhici kara inuu afka wuxuu geliyo uu waayo inaanu abateed u hayninba cunnada oo maanta digaroganayaa suuragal ah cunnadii ka yar digarogtay iska nefisayo dee intan o dhan waxaa ka saari kara niyada anniya inama alacmaalu binniyaat manaa inamaa sixatu alacmaali manuutatun binniyaat camalku goortuu ansaxayo wuxuu ku xidhan yahay niyo camalkiiyo caadada waxaa kala saara niyada ayaa kala saarta niyadaasina waa lafdhabar wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay goortaad cibaadada u khaalis yeelaysa waa maraad qasad la timid oo aad rabbi darti ula timid niyadaasi waa inay habeenkii dhex dhacdaa bisha ramadaan kol haddii ay tahay waa in ay habeenka dhexdiisa dhacdaa xadiid qaarkoodna xasan ay ka dhigeen qaarkoodna saxiix baa wuxuu leeyahy man lam yujmic isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofku haddaanu niyada isu ururinin oo aanu habeenka dhexdiisa soo niyoonin soonkii ma laha soom macnaha soomkii uma guntamin waxaa se aynu odhan karnaa niyadu maxalluha alqalb meesha laga niyooda waa qalbiga oo camallada qaar waxaa laga qabtaa qowlka qaarna waxaa laga qabtaa ficilka qaarna waxaa laga qabtaa qasadka qasadkuna waa qalbiga kitaabkan yare salaada ka hadlee sunnaha safiinaha ayaa wuxuu idhaahdaa anniyatu wa maxalluha alqalbu laakiin wuxuunu kasii daba tuuray un watalafudu bihaa sunna intaasumuu ka dabageeyey marka sun inay sunno tahay un baan macnaha ay waari tahay baan daliil lahayn bay leeyiin culamada wax daliilo kusoo arooray talafudkeeda ma jiro sidaa darteed dadku qalad bay ka fahmeen arrintaasoo qofka aan intaa dheere wadaadada ay u akhriyaan dadka aan akhriyin nawaytu sooma qadin can adaa'i fardi shahri intaa waabaanu kala ilownay intaa ka aan isku daba tixin waxa ay moodaan inaanu u guntamaynin soomku dabeedna dadka qaarkood baa iska cawaama ama caamada ah ayaa arkaysa isagoo le xalay baanan xidhan saa darteed maanta ma soo maray xalay waxa ay ugu dhan tahay markuu afuray galabta markuu afuray amaba uu cashaynayuu leeyahy aroorta aadsoonti ama uu taraawiixdii tukaday taasay ugu dhantahay aroorta aadsoontid baa niyada ugu jirta insha allahu aroorta aadsoontid buu ku seexday ku casheeyey ku afuray orredi way dhammaatay intaasay ugu dhantay waaya laakiin inuu markaa tiriyo erayo waarid ma aha iyadu may soo aroorin anniyatu wa maxalluha alqalbu wey waxaa kuu bayaaminaya horta taasi habeenkii la niyoonaya waa soomkii faralka ahaa soomka sunnaha isaga maalintii ayaa la niyoon karayaao saasay fuqahada oo dhami u badan yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii aynu xalayta soo xusaynay baa ka sugan caaisha uu soo galayoo markaasuu yidhi hal cindakum shay-un qulnaa laa qaala fa innii saa'imu rawaahu muslim ma haysaan quraac maya haddaa waabaan soomanahay mar haddaanu dee qofkii waxba cuno biyo cabin oonu shah cabinoo uu sidii ku afxidhan yahay inii saa'im taasuu ku dhameeyaba nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waabaan soomanay haddaa waxba kale hay doonina weeye macnaha marka niyadii xataa inii saa'imtaasina kuma jirto ee inii saa'imta wuxuu ku khaarajinaya u nebigu dee iyada oo uu quraac weydiiyey buu lahaa ayaan waxba kale lagu sii doonin ee hadigiisii iyo dhaqankiisii saasunbuu ahaa in dadku ay tukan jireen salaatuleylka dabeetana subaxii la soomi jiray la afuri jiray saas arrinku ah niyadana markaa sidaa ayaa wanaagsan inaynu u fahamno oo ilaahay baa wuxuu ihi maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diintu wax cidhiidhiya ma leh diintu waa diin dabaacsan oo fudud oo sidaa hadiga nebiga looga arkee sahlanunbaa loo raacaya arkaantiisu soomka waa labadaa suun labadaa wey wabay iska kooban tahayba shuruudda soomka qofka lix shardi laga helo ayaa albaabka ayaa gudaha soomka galaya ama uu ku waajibayaaba dheh qofku faral ku noqonaya waa lix shardi in laga helo qof muslima oo qaangaadha oo caqli leh oo caafimaad qaba oo negi oo daahir ah qofku waa inuu muslim yahay gaal arrinkiisa waynu sheegi macnaha nadkur sanadkur fi ma bacdu in shaa allah muxtarazaati shuruud shuruudda waxyaabaha ka baxaya waynu sheegi doonaa oo sharxu shuruud baynu samayn doonaa shuruudda inaynu sharxa ee marka hore waxa weeye lixdaa shardi inuu qofku yahay qof muslima gaal baa baxay inuu yahay qof qaangaadha sabiibaa baxay inuu yahay qof caaqila mid waalan baa meesha ka baxay inuu yahay qof saxiixa oo caafimaad qaba oo mariidkii bukayaa meesha ka baxay inuu yahay qof muqiima musaafirkiibaa ka baxay inuu yahay qof daahira gabadhii dhiigga lahayd baa ka baxday marka qofka intan oo dhan wada koobsaday weeye ka ilaahay oo aayadda kula hadlayuu leeyahay faman shahida minkum shahra falyasumhu qofka bisha goobjoog noqda isagoo shuruuddaa oofsaday amar baan siiyey ha soomo isaga oo aan intaa midnaba ahayn oo lixdii shardiba laga helay oo indha burburanoo xoog weyn oo soo taagan hadduu soomi waayo waa ilaahay ka saamaxa mooyaane naar buu qofkaasi u babac dhigay ilaahay boqorka ahaa yidhi dartee waa fidhnow wuu ku gacansaydhay oo wuu diiday markaynu caynkaan nidhi waxaa muhiima dadkan in la kala qaado oo iyaga lafdigoodaa sii kala baxaya oo maal lixdan shardi lix qofoo quri kama baxayaan laakiin way sii faraaray sii yeelan karaan oo masalan mariidkii oo kale mariidkii waxaa ka hoos bixi karaa ilamaa iyo afar qoloo kale mariidkii waxaa loo kala qaadayaa min mid maradkiisuu bogsi leeyahay iyo mid aan bogsanaynin oo aan la rajaynaynin inuu bogsado oo dhakhtarku sidaa u sugay uhi hebel kan xanuunkan miduu ka bogsanaya maaha waxaa ka hoos baxaya mariidka ah odaygii iyo islaantii weynaa dee iyaguna way bukaano bogsan maayaan gabowgu bogsi ma leh mid ka bogsaday gabowga ama laga baalasheeyey dee maynaan maqal ma laga buufiyey ee kol hadduu haleelo wuu haleelay abwaashii dabeecday taraydhkoodu dib uma xidhmayo ee wuu sii furmayaa uun odaygii iyo islaantii iyo kii aan bukaankiisa la rajaynaynin aduu qof gaboobay uun iska dhe iyo mid aan bukaankiisa la rajaynayn labadaas mariidkii bay ka hoos baxayaan waxaa kaloo ka hoos baxaya gabadhii uurka lahayd iyo tii jaqsiinaysay marka almariid macnaha saxiix waa inuu qof soomka u caafimaad qabadii la yidhi ayaa shantaasi kasoo hoosbaxaya marka tiradu ilaa tobaneeyo ayay noqon karaysa dadkani wuu kala duwan yahay habka loola hadlayo ama tujaaha siyaam xagga soomka iyo arrimihiisa dadkani way kala duwan yihin qaarkood soom laguma leh qaarkoodna sabigii oo kale qaarna waa weliga ayaa arrintaa u xil saaran inuu ku muslaxo oo qofka yar uu sheego qaarkoodna inay afuraan ayaaba faral ku ahoo soomkaaba ka xaaraana wayse soo qallayn qaarkoodna way iska afuriyo rugsaday qaadan raashinbay sese bixin doonaan qaarkoodna way iska afuri doonaan oo way soo qallayn marka shuruudda sharaxaasay u baahan tahay bal aynu markaa dadkan tobaneeyada ah ee shuruuddii laga waaye ku baxay mid walba iyo xaalka soomkiisa aynu wax ka nidhaahno marka hore qofka kaafirka iyo majnuunka labadaa soom laguma le iyaga qofkan gaalka ah dee wax ka weyn baaba lagu leeyahy oo ah shahaadadiia asaaskii inuu dhigo camalka ayaa lagama maarmaana shahaadadana waa la weydiinaya soomkana ilaahay wuu u ciqaabaya salaadana waa loo ciqaabaya laakiin inagu kula khitaabtami mayno isagoo gaal sayn la ahoo soo taagan ama murtadba ah waxaa ka horeeya horta ashahaado ilaahay u toobadkeen laakiin soom maya oo soomka waa laga horeeya kii waalaana de isagana bal haddii aanu miyir qabinba maxaa lagula hadlay malaadu takliif baa meesha ka baxay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can alaaثatin can alnaa'imi xataa yastayqdi wacan asabiyi xataa yaxtalim wacan almajnuuni xataa yufiiq afaaqa yufiiq kana jeeruu qaangaadho kana jeeruu miyirsado kana jeeruu soo tooso saddexdaa qofba ilaa xaaladda ay iska bedelaan wax dembi ahoo wax laga qorayo wax lagu qorayo wax laga qorayo midna ma jiro labadoodaasi halkaasay mareen oo ku baxayay muslim iyo mukalaf labadaa shardi bay ka hoos baxeen